بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اه انت كدي موضوع سبا يعني هراء الشيقني عمل له إعلانيي عن كهب دون هدي إلهي إذنه وحويا موقف المسلم من القتال في الفتنة قفك مسلم كأهي دقالة فتنة دعاه booska uu ku leeyahay uu ka taagan yahay waa maxay dagaalka markuu dagaal fitno yahay maxay tahay mowqifka qofka muslimka ahi uu leeyahay oo laga doonayo diiniga ihi waa maxay mawduucaas weeyaan mawduuca aan jeclahay insha allahu tacaala inaan ka hadlo haddii uu jalsadan ama fadhigan iigu dhammaan waayo insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa jimcada dambe haddii ilaahay yidhaahdo inaan ku darno intii mawduucaasoo nooga dhammaadana inaan wadno biidn illahi tacaala qodobadaa aan jeclahay inaan ka hadlo haddii aan soo hormariyo oon soo sardiyo ka qodob ahaan waxaa weeye horta tacriifta ay fitnadu leedahay macnaha qeexitaanka maxaa fitno lagu qeexaa qodobka labaad oon ka hadli doono haddii alla yidhaahdo ammaanka shayga la yidhaahdaa nicmada uu leeyahay nicmat lamni qofka markuu ammaan haysto wanaagga uu haysto iyo nicmada uu haystaa ayana waan insha allahu tacaala waan ishaaraynaa waxaan ka qodobada ka mid oon ka hadli doonaa fitnada marka ay soo socoto yaa garan karo yay yihiin dadka yaqaano cid walba miyaa garan mise dad khaasay leedahayo ummadda uga digo mawduucaasna waa qodobka saddexaad oo insha allahu tacaala aan ka hadli doono qodobka afraad waxa weeyaan ummadda soomaalida la yidhaahdaa meel kastaba ha joogtee yani allah waxyaalaha uu ku nicmaystay iyo cadowga ay leedahay yani soomaalida makriga ay u maleegaan ama horay ay ugu sameeyeen ayana waxbaan ka ishaari doonaa allahna nicmadaas ilaahay uu galay uusan tusin ummadda soomaalida la yidhaahdo marka maxay ku sameeyeen dadkaas xaalkooduse halkeebuu ku dambeeyaa khaasatan soomaaliya dadkii la dhihi jiray weliba dadka maaragtay junuuba soomaal la yidhaahdo ama koonfurta soomaaliya xaalkeedu waa sidee khaas ahaan iyadana insha allahu tacaala waxbaan ka ishaari doonaa biidn illahi tacaala uma waxaan ka hadli doonaa xukumka u leeyahay yani alqitaalu fi lfitan alqitaalu fii waqti lfitan fitnadu markay jirto dagaalka dadku ay dagaalamaan xugumka uu leeyahay ayana insha allahu tacaala wixii ilaahay naga waafajiyo ayaan ka oran doonaa biidn illaahi tacaala kaas wuxuu ahaa yani waa qodobkii shanaad wey qodobka lixaad oon ishaari doono waxa weeye xurmada ay uu leeyahay dhiigga muslimka qofka muslimka dhiiggiisa maalkiisa curdigiisa yani inuu shay muxarama yaho lagu xadgudbi karin ayadana insha allahu tacaala waxbaan ka ishaari doonaa biidn illaahi tacaala waxaan rabaa marka qodobka toddobaad inuu noqdo fitnadaas markay dhacdaa qofka muslimkaahi maxaa laga doonaya mawqifka inuu istaago la doonaya ayadana biidn illaahi waxbaan ka ishaari doonaa waxaan ka hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo qodobadeenna ka mid noqonayo qofka dagaalka fitnada dagaalamo waqtulfitan markuu dagaalamaa inuusan qofkaasi noqonaynin mid baxsado ilahay midka baxsado inuusan noqonaynin bal allah subxaana wa tacaala cuquubadiisa inuu maalinta aakharo meel u dhigayo la qabanayo iyadana waxbaan ka ishaari doonaa haddii ilaahay noo qadaro subxaana wa tacaala waxaan ka hadli doonaa qodobka sagaalaad wadaadada ama culummada ku shireen muqdisho bayaan bay soo saareen bayaankaa ay soo saareen tacliiqaadka iiga muuqday waxyaalaha lagu tacliiqin karo ama radka u noqon karo iyo aragtidayda waxa ay tahay inaan wax ka ishaaro insha allahu tacaala baan jeclahay waxaan ka hadli doonaa oo qodobadeyda ka mid noqon doono waxa la yidhaahdo alintixaar qofka inuu isdilo xukumkeeda islaam ahaan muxuu yahay yani qofka inuu inta wax isku rakibo u isqarxiyo isqarxinta waxa la yidhaahdo maxay tahay xukunkeeda ayana waa ishaari doonaa biidn illaahi tacaala waxaan rabaa inaan ka hadlo haddii ilaahay ii qadaro bilaada muslimiinta intay muslimka uu yani maaragtay caalamka ku fideed ogtihiin quruuntii hore cadowga islaamka asbaabaha uu bilaada muslimiinta ku qabsaday sida maalan nimankii tartaarka la dhihi jiray asbaabaha ay dhulka ku qabsadeen iyadana waxun baan ka ishaari doonaa ilaahay idankiisa subxaana wa tacaala iyo qodobo kale oo iisoo raaci doono oon gadaal ka sheegi doono biidn illaahi tacaala waxaan filaya intaasoo qodob inaanan jalsadaydan aanan ku dhammayn karin ama fadhigan laakiin inaan yani qaybo qaybo ka dhigi doono hadba intii ilaahay noo qadaro inaan wax ka sheegi doono haddii aan ku bilaabo tacriifta ama qeexitaanka macna alfitan xagga luqada ama xagga sharciga macaani fara badan bay culammada ku sheegaan laakiin waan iska soo gaabinaynaa oo waxaan ku soo gaabsanaynaa alfitnatu luqatan culammadu waxay yidhaahdaan waa alibtilaau walimtixaanu waa ikhtibaar yani imtixaan qofka la imtixaana fitna la yidhaahdaa waxaana laga soo qaatay leeyihiin min qawlihim carabta ay yidhaahdeen markuu qofku yidhaahdo fatantu dahaba waalfidata binnaari dahabkii ama lacagtii qalinka ahayd qalinka la yidhaahdaa ayaa naar ku gubay dab baan ku gubay leanna dahabka waa la gubaa si uu u kala baxo oo u muuqdo kiisa xun midkiisa wanaagsan oo kaga soocomo markii la dhalaaliyo kadib oo dabka lagu dhalaaliyo ba kan xun iyo midka wanaagsan ay kala soocmayaan weyaan marka waxaa la yidhaahdaa fatantu dahaba waalfidata binnaari ayaad orani liyatamayaza alradiiu min aljayidi si uu uga soocmo midka wanaagsan kan xun oo uga soocmo ayaa dabka loo geliya waxaa ka mid ah in yani loo jeedo macnahaas aayaddu ilaahay leeyahay ywmahum cala annaari yuftanuun yani dadka qiyaamaha mujrimiinta ama kufaarta naartaa lagu gubaa buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala fitna yani bimacna alixraaqa baa loo jeedaa weyaan ay yuxraquuna binnaar naartaa lagu gubaya weyaan xagga sharciga luqada intaasaan uga gaabsanaya xagga sharciga waxay culimmadu ku sheegaan tacriifaad aada u badan laakiin hal macnuun baan ka soo qaadanaynaa wuxuu leeyahay waxay leeyihiin culimmadu waa aqwaal aqwaalun wa acmaalun takhruju can ashariica watuؤaddii ila incidaami اlamni waاkhtilaali اljamaca waxuduudi اlfurqa macnahaasn baan ka soo qaadanayna waxa weeye waa hadal fitnadu hadal qawlka fitnow noqdaa camal la sameeyana fitnow noqdaa fal la sameeyana waa fitno wey arrintaasoo ka baxsan qawlka iyo ficilkaasoo shareecada islaamka ka baxsan yani aanan ka mid ahayn sharciga islaamka arrinkaas qawlka ama ficilkaasoo gaarsiiyo ammaankii ummadeed in la waayo ummadda ammaankeedii inuu faraha ka baxo gaarsiiyo wadajirkii dadka muslimiinta ay wada jireen in la waayo ama khalal ou galo nabsi ou galo in uu maaragtay gaarsiiyo furqo inay dhacdo ikhtilaaf iyo kala tag muslimiintu ay kala tagaan waxaasaa fitno lagu sheegaa ay culammadu ku tilmaamaan weyaan marka xagga fitnada yani aan sharci ahaan culammadu macnahaas ayay ku sheegaan macaani badanna way ku tilmaamaan laakiin kaa un baan ku gaabsanaynaa biidn illahi tacaala markaan qodobkaa ka baxa qodobka labaad waxaan ku sheegay nicmat lmni dadka annaga dadkeena yani muslimiinta ammaanka qiimaha uu leeyahay inta garanaysaahe aad bay u yartahay amnigu waa nicmo w qiimo weyn uu leeyahay maanta haddii aan amni jirin masjidkan sidaa rabna uguma cibaadaysanin inteenaan iskuma imaanin dukaankaaga intaad furato xurriyad uma ganacsateen maktabkaadiiyo xafiiskaada si xurriyada uma aadeen iskuulkaadii iyo waxbarashadaadii ma aadeen haddousan ammaan jirin marka ammaanku shay weyn wey una baahan in ay dadka muslimiinta qiimihiisa intay gartaan macnaha amniga la yidhaahdo ay ilaaliyaan waa shay aad iyo aad muhiim u ah weeyaan allah subxaanau watacaala qur-aanka markaad ku laabato qoraysh markuu la hadlayo waxyaalaha uu ku manaysto uu ku galladaysto amniga ka mid ah waxyaalaha inuu wanaagga loo galay ammaanka ayaa ka mid ah maxaa yeele markay quraysh joogaan dhulkooda ay degan yihiin waa dhul aamina wey laakiin markii carabaha kale dhulkooda la tagaahi wax amniga ma haystaan ammaan ma haystaan sidaa darteed allah subxaanau watacaala wuxuu leeya fi suurati alcankabuut awalam yarow anaa jacalnaa xaraman aamina wayutakhaطafu annaasu min xawlihim afa bilbaطili yu'minuun wabinicmati اllahi yakfuruun allah ku galladaysanaya wuxuu leeyahay miyaynan arkaynin oysan ogeyn oysan cilmi u lahayn inaan u yeelnay xaram aamina oo dadka gaarayaashiisa qabaa'ilka degan la dafo qaarkood qaarka kale ou dhaco maalkooda naftooda cirdigooda aysan ammaan u helin leanna carabta waa isku duuli jireen hajamaad fara badan bay samayn jireen waa islayn jireen xoolahay dhici jireen waa iskafaalan jireen waxaasoo dhan bay samayn jireen laakiin waxa weeye quraysh ammaan buu ilaahay siiyey xarabkaasuu rabbi ku manaystay subxaana wa tacaala waxaa la mid a aayaddaas aayad lamid ah fii suurati alqasas ku jirto markii ay yidhaahdeen haddii aan nebi maxamedow adiga ku raacno quraysh baa odhanaysa haddii aan adiga ku raacnoon dad mu'miniina noqonahay waana la dafi oo dadkiibaa maaragtay ummadihii kalea nala dagaalamayo oo waana dhib baa naloo geysanaya markay yidhaahdeen allah jawaab ayuu yani ka bixiyey oo ammaanka ku saabsan amnigii iyo nicmada ilaahay siiyey waxay yidhaahdeen wa qaaluu in nattabic alhudaa macak nutakhaaf min ardina dhulkaaba nalaka boobaya waa nala laynaya dhulkaana laka saaray haddaan adiga ku raacno oo hanuunkaada aanu qaadanno markaasuu rabbi yidhi awalam numakin lahum xaraman aaminan yujba ilayhi amaraatu kulli shay amaraatu kulli shayin risqan min ladunna walaakina akarahum laa yaclamuun miyaanan u yeelin oo aanan dejinin xaram aamina oo miraha meel walba kulligii oo uga yimaado meel walba looga keeno yujba ilayhi amaraatu kulli shay risqi siin oo annaga xaggeena ka ahaatay idinka la risqi siinayo laakiin dadku badankii allah wuxuu yidhi amnigaasi laa yaclamuuna ma oga walaakina akar annaasi laa yaclamuun dadka badankii ammaanka nicmada uu leeyahay ma dareemayaan waa iyadana waxa wey waa nicmo kaloo ilaahay ku galladaysa waxaa la mida waxyaalaha lagu galladaystay oo allah ku galladaysana fii suurati quraysh liilaafi qurayshin ilaafihim ilaafihim rixlata ashitaai wasayf falyacbuduu rabba hada albayt aladi acamahum min juucin waamanahum min khawf waxay samayn jireen waktiga xagaaga iyo waktiga shataha la yidhaahdaa yani xagaaga iyo maaragtay waktiga la yidhaahdo jiilaalkaba marna yaman bay aadi jireen oo u safri jireen marna shaam bay u safri jireen tijaaradoodoo badbaado qabto ayagoo muxtaramiinahoo qiimo leh ayay soo noqon jireen laanna baytka ilaahay iyo xaramkaas dadkii joogay weye waa la qadarinaye weyaan marka nicmadaas oo ilaahay siiyey buu rabbi ku galladaystay gaajada iyo maaragtay amniga oo rabbi gaajadiina ka ilaaliyey cabsina oo ka badbaadiyo ammaana uu siiyey subxaanahu wa tacaala arrintaas baa ka mid ah ammaanka qiimaha uu leeyahay nabiyullaahi ibraahim markii uu maaragtay kacbada uu dhisay yani ou dejiyey baan ujeeda ahalkiisii reerkiisii ou dejiyey kacbada u duceeyey dadka degan meeshaas ayuu dejiyey oo u duceeyey ducadiisa xagga risqiga iyo raashinka iyo cunnada wuxuu ka hormariyey ammaanka ayuu ka hormariyey amniguu ka hormarshay ilahay markuu baryayey wuxuu yidhi allah markuu ka warramay fii suurati albaqara waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal haada baladan aamina warzuq ahlahu min asamaraati yani fiiri risqigii ilaahay uu siin lahaa waxaa laga hormariyey inuu ilaahay ammaan u yeelo ammaan inuu ilaahay siiyo waa wax weyn wey hadda annaga kenyaan joognaa soomaha nairobiaan joognaa electionkii waagii dhaweyto waad ogtihiin xaalkeena seebuu noqday markii dadkii joogay xaalkusoo dadka meesha degan iskadaa dadka oo dhan ee soomaalida xaalkooda maxay ahayd dad badan baa qaxay nairobi ka qaxay soomaa gobollada u qaxay maxaa keenay xoogaa khalkhalkii yarka ahaa ee amniga galay ayaa keentay in nin walbaaba cararo ilmihiisii fogaysto oo dhaqaalihiisa uu la cararo oo naftiisa la baxsado marka ammaanku waa shay qaaliya wey markii arintaa ay qabowdayna nin walba kulligii waa iska soo laabtay waa uu joogaa weyaan allah subxaana wa tacaala nolosha dhan wuxuu ku tilmaamay nolosha dhan wuxuu ku tilmaamay amniga wax walba nolosha waxa ka horeeyo yani amniga ka horeeya cunnada aad cunto haddaan ammaan jirin waxba kuu tari mayso markii meeshan xabaddu ka dhacayso halkan ay ka dhacayso maba cuni kartidba qofku wax ma cuni karo waxna ma cabi karo ma urdi karo ammaan ma haysto laakiin markuu ammaan haysto qofku waa seexanaya raashinkiisa u macaanaanayo cabitaankiisa u macaanaanayo oo waxu maaragtay dhuuntiisa marayo waa taas weeyaan marka nicmat lamniga waa wax weyn wey allah fii suurati naxli wuxuu leeyahay وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله وحيري تصالة أي ربي يلي وحو تصالة كبقي يعني بلد آمنة قرية كانت آمنة مطمئنة محل الله مريه alamnu waliطminaanu baa la hormariyay ammaan iyo xasilooni ayay haystaan dadkaas tusaalaha ilaahay magaalada uu sameeyey ammaan iyo waxay haystaan yani maaragtay tumaniina bay haystaan markaa kadib baa la yidhi yatiiha risquhaa ragadan min kuli makaan tijaaradii iyo raashinkoodii iyo risiqoodii markaasuu meel walbaba ka imaanaya yatiiha risquhaa ragadan min kuli makaani haddii uusan amni jirin oo ammaan aan la haynin waxa waye wadooyinkaa go-ay yani lusuus qutaacu turuq mooryaan ayaa jidadka xiranaysa markaasaan wax soo mari karaa la arag gobol gobol u tegi kara lama arko magaalo magaalo kala gaari karta ilaa tacab iyo shiddo mooye ama xoog iyo xoog lamida lagu mariyo mooye ma mari karto waad ogtii wax soomaaliya ka jiro yani maciishadeeda iyo dhibaatada iyo rafaadka dadka ay ku qabeen nin walba waa ogyahay weyaan marka waa tusaale weyn wey amniguu ilaahay subxaana wa tacaala ku bilaabay haddii ammaan la waayo inqaacat isubul wadooyinka ayaa go-ayo markay go-aanna isku socodkiibaa istaagayo tijaaradii isdhaafaysayba joogsan yatiiha risquhaa raqadan min kulli makaan ma jirayso weyaan ma soconayso markaase waxay noqonaysaa gaajo iyo cabsi iyo wax lamid inuu qofku ku noolaado weyaan xadiid imaam tirmidi oo warinayo oo sanadkiisu ou xasan yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay yani man asbaxa minkum aaminan fii sirbihi mucaafan fii jasadihi cindahu quutu yawmihi fakaanamaa xiijat lahu dunya bixadafiiriha yani wuxuu leeyahay qofka waago u baryo isagoo aaminan fii sirbihi ahalkiisii jamaacadiisii yani familigiisii dadkiisii aamin ay yihiin asna oo badbaado qabo waago u baryo uusan caawo argagax iyo cabsi uusan ku seexanin waagii ammaan ugu baryo mucaafan fii jasadihi jirkiisana uu fiyoow yahay oo caafimaad qabo maalintaa wuxuu cuni lahaana haysto cindahu quutu yawmi wuxuu cuni lahaana haysto waxa weeye adduunyadoo dhan qof la siiyey ayuu la mid yahay marka walaalayaal amniga waa shay aad iyo aad iyo aad qaali u ah wey waana waxa ummadda haddii mar laga qaado amniga ilaahay uu ka rafciyahay yani maaragtay khatar ay ku jirto ummaddaas inay baaba'do ay halis ugu jirto weyaan ammaanka iyo istiqraarku waa nicmo weyn waa dallad ay harsadaan dadka oo dhan ay harsadaanoo min xari lfitna ay ka harsadaan kulaylka ay fitnadu leedahay ay ka hargalaan weeyaan waa nicmo ou ku raaxaysanaya ammaanka qofka xaakimkaahe madaxda ihi iyo dadka maxkuumiinta ahe madaxda loo yahay ay ku raaxaystaan weeyaan qofka haniga iyo midka faqiirkaa rag iyo dumar saqiir iyo kabiir bal xataa bahaa'imka iyo xooluhu waxa ay ku maaragtay yani ay ku raaxaystaan waa amniga weeyaan waa amniga wey allah subxaana watacaala markuu ummadda amni siiyo muslimiinta say rabaan bay usoo cumraysanayaan oo u xajinayaan masaajidii bay camirayaan markuu maaragtay amnigaa lagu camira waad ogtihi masaajida soomaaliya oo kaleeto qofka xataa markuu subxi soo kaco masaajidka soo aado macwistaa laga furan jira waad ogtihi macwist masaajidka ku aaday baa laga furtaa oo kow iyo laba aanan ahayn yani uu masjidku aaday hadduu naftiisa u badbaado uuba nasiib leeyahay macwis macno male hadii laga qaatee shiikhiisaaka masaajidka soo aadaybaa isagoo qaawan waxaa laga yaaba inuu gurigiis kusoo noqdo marka markii laga dhigo waxaa dhacayso amniga markii la helo qofka naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa ayaa u badbaadaya ammaan markii la helo wadooyinka ayaa badbaadaya waxaa xataa la ixtiraamaya amniga markuu jiro maydka xataa muxtaram buu noqonaya laakiin markuusan ammaan jirin yani xataa maydka halkaasu ku qurmaya bahallaha cunay yani maaragtay bisadaha iyo eeyaha ayaa cunaya maxaa yeelay awood lagu duugo ammaan lagu duugaba male qofkii lagu ixtiraamo hadduusan ammaan jirin waa taa weeyaan amni hadduusan jirin waa taa yani xataa maydka muxtaram ma noqonayo hadda ka hor qisay waxay iga sheegeen xamar dad baa qof ka dhintay ayaga qofkii inay aastaan rabaan ayaa mooriyaan midhaa mid laga soo dilay oo qabri jaansi ku qodata aanan haysan ay intay u yimaadeen xabad kala daali intaan meydkii la gelinin dadkii waa kala carareen maca meydki waa laga cararay koodii bay qabrigii inta ku aasteen bay uga tageen xataa qubuurtii lagu aasi lahaa yaan maaragta sugnaanaynin weyaan intay aasteen bay ka tageen marka amwaadii baan la ixtiraamayn yani alamru bilmacruuf wanahy can munkaran qofna kaa maqlay khayr aad farto iyo maarata munkar aad reebto baan lagaa dhagaysanaya markay fitan ay jirto weyaan sidaas darteed allah subxaanau watacaala wuu ka digay fitnada noocaasoo kaleeto ah ee beladeedu ay caamka noqonayso dadku inay iska ilaaliyaan fitnada markuu daalimka uu sameeyo haddaanan ninka daalimkaa gacanta laga qabanin qofka daalimkaa gacanta la qaban musiibadaas ka timaada fitnadaasi tacumu saalixa wasaalix qof walba kulligii meeshiisay ugu tegaysaa kan saalixa ee wanaagsan baana badbaaday kan oo aalix ahee xun ayaanan badbaadaynin weyaan walidalika allah wuxuu leeyahay subxaana watacala fi suurati anfaal wاtaquu fitnatan la tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa waclamuu ana allaha shadiid ciqaab iska ilaaliya fitnada aanan dad khaasa aalimiinta gooni ahaan aanan ugu dhacaynin ee caaminayso dadkoo dhan wada gaarayso ha la iska ilaaliyo marka daalim qofkii garab siiyo oo garab ku garab istaagaa wadaadadu waxay yidhahdaan man acaana daaliman salladahu llahu calayhi bay dhaha asagaa ilaahay ku diraa asaga qofka daalimka u kaalmeeyo ilaahay aduu kugu soo jeedina maalinta dambe aduu ku dilaya weyaan fitnadaas marka walaalayaal aan soo sheegnay tacriifteeda aan soo sheegnay ee amniga aan soo sheegnay khalkhalka gelin kartaahi dadka ahlucilmiga keliya ha garto yaa garanaya baa nidi waxaa garanaya dadka ahlucilmiga dadka cawaamunnaas fitnada ma fahmaan bal waa u sabciyaan soo dhawaynteeda bay dadkana ugu yeeraan fitnada ayay aad ugu kaalmeeyaan wuxuu leeyahay xasanulbasri raximah llahu sida uu maaragtay ibnu sacdin oo ku warinayo fi abaqaat wuxuu leeyahay ina alfitnata ida aqbalat carafaha kullu caalimin waida adbarat carafaha kullu jaahilin marka ay soo socoto dadka culammada unbaa garta oo yaqaano weeyaan laakiin markay jeesato oo fitnadii dhammaatay dhabarka jeedisaa markaa qof walba kulligii alla ilaah waxaana fitna ahayd bay odhanayaan baynamaa markii ay soo socotay dadka ahlucilmiga ay ka digeen oo ummaddii ay uga digeen aanan dhag loo dhigaynin oo dadku aysan dhag u dhigaynin bal iyada loo sacbinayo lasoo dhawaynayo maa min fitna oo yani maaragtay soomaaliya ka bilaabato fitantii jirtay midaan loo sabcinin ma jirto mid aan loo sabcinin ma ay jirto aysan dadku soo dhawaynin markay tagtana waa la lacnadaayo waxaa la dhaha alla fitna ahayd bay dhahaa culimmadii ka digtay oo tidhaa war waxaan waa fitan war ha la iska ilaaliyo tuka cambaarlaa laga dhigaa waa la ceedeeya waa mujtamac soomaalida sida ay sameeyaan dadka ka digoo yidhaa war waxaan fitan wey waa la ceedeeya laakiin markay tagtaa la yidhahdaa alla ilahe wuxuu sheegayey waa wax fiican weyaan waxay sheegaan wadaadadii wax fiican bay sheegayen iyaga xaqa hay bay leeyihiin waxaan insha allahu idin dhegaysiin doonaa markii kalimaadkeena noo dhammaado ninkan maaragtay gabyaaga ahoo abshagbacaadle la yidhaahdo gabay uu tiriyey gabay maaha istaqfirullah hadal oho san afrig ka jeediyey maalin dhaweyta mar wariye idaacadda agaasimaheedii la dilay hadal uu ka jeediyey baa idin dhegaysiin doonaa insha allahu tacaala yani wakti haddaan helno sawdkiisa dhawaaqiisaan idin dhegaysiin doonaa waa nin runtii markaad fiirisid jur'a iyo geesinimo leh wey waa nin raga wey dad badan oo xarakaadka uu ka fiican yahay boqol kiiba boqol xarakaadka islaamiga waa ka raga naga badan yahay sababta khaladkiisa qofka qirtaa waa khaldanaa markuu yidhaahdo waa rujuula sooma markuu khaldan yahay oo sawaabka usoo noqdo waa raganimo w wuxuu ku haminaya hadalkiisa ka mid ah wadaadkii xasan xabeeb la yidhaahdaba wax uu ammaanaya markaasuu leeyahay waabuu muxaadaro jeediyeyo wallaahi waxaan ku fakaro yidhi yani haddii mar labaad uu ku celiyo muxaadaradaas baashan bambada fm fm la yidhahdo soo maha bambada bambada fmka la yidhaahdo maxaa la dhahaa f one la yidhahda ha bambada f one la yidhaahda inaan masaajidka abu hureyre ku guba baan maaragtay aan jeclaa buu le aan niyeystay buu leeyahay hadalkaasuu odhanaya marka insha allahu waa si fiican aad u dhegaysan doontaa kalimaadkiisa waa raganimo wey baynamaa dadka xarakaadka islaamiga sheegtaahi rujuuladaas aan lagu haynin hadday khaldanaan inaysan odhan karin warshada waa khaldanayn war waxaana iska dayna aynan odhanaynin bal nin walbaaba tiisa uu ka wadanayo markay arrinta fashilaad timaado nin walba inuu hoos u dhuunto oo u cararo ay gaari doonto ay gaarayso weyaan marka waxaan leeyahay marka fitnadaasi dadka ahlu cilmiga unbaa garta sida hadda aan kasoo sheegay xasanulbasri waxaa la mida fi suurati alqasas markuu ilaahay ka sheekaynayo qisada qaaruun qaaruun oo min bani israa'iil ka mid a reer bani israa'iil ka mid a wuxuu leeyahay markii qaaruun oo ziinadiisii iyo quruxdiisii oo la soo baxay oo dadka ku kibray oo xoolihiisii oo muujiyey waxaa weeye dadkii caamadii oo dhan cawaamu nnaas racaacu nnaas dadka la yidhaahdaa waxay nin walbaba ku tamaniyey wuxuu yidhi yaa layta lanaa mila maa uutiya qaaruunu inahu laduu xaqin caiim dadkoo dhan waxay tamaniyeen waxaan ilaahay uu ku fitnaynayo qaaruun in la siiyo ayaga nin walbaba in la siiyo lanna nin nasiib weyn helay wayay odhanayaan waa nin nasiib weyn helay bay odhanayaan laakiin markii qaaruun ilaahay dhulka la gooyey oo fitnadiisa isaga iyo xoolihiisii oo ilaahay dhulka la jarin yani intaysa waxaan u jeedaa intayn lala jarin ka hor dadka ahlucilmigaabaa ka jawaabay way la hadleen qaala aladiina uutuu lcilma waylakum hawaabu llahi khayrun waylakum hawaabu llahi khayrun liman aamana wacamila saalixan walaa yulaqaaha ila saabiruun dadka ahlucilmiga ahaa waxay ku yidhaahdeen war halaagiine sawaabta ilaahay baa idiin khayr badan ee arintan fircoon ha ku baabkan qaaruun arintiisa ha ku halaagsaminina bay leeyihiin maxaa yeelay dadka sabro ayuu ilaahay nicmadan la kulmiyaay way ka reebeen ahlucilmigi way ka reebeen laakiin waa ka hari waaye markii fircoon baalkii qaaruun ilaahay dhulka uu la jaray qaaruun markii isaga xoolihiisa dhulka lala gooyey ayaa markaa carafaha rucaacu yani dadkii rucaacu nnaas racaacu naaska dadka la yidhaahda yani maaragtay cawaamu naaskii ayaa markaasi fahmeenoo waxay yidhaahdeen yani maarata markii lala gooyey yidhaahdeen wayka ana allaha yabsud risqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdir lawlaa amana allahu calayna lakhasafa bina wayka anahu laa yuflixu lkaafiruun hadalkaasay yidhahdeen yani waxay yidhaahdeen ilaahay ilaa risqiga cidou doonaba u waasiciya qofkuu doonana wuu ku ciriiriyaa haddaanan rabbi subxaana watacaala uusan noo yani maaragtay nagu galladaysan lahayn ammaanka oo dariiqadii aan saan u daba taagin qaaruun aan u tamaninayna aan u tamaninahay annagana dhulkaana lala jari lahaa bay leeyihin lawlaa amana allahu calayna lakhasafa bina dhulka ayaana lala goyn lahaa bay yidhahdeen marka walaalayaal waxaan ognahay dad badan oo maaragtay ahlu sunnaha ka mida dadka manhaj salaf saalix haysta ka mida soomaaliya maalintay fitantu ku bilaabatay ilaa yomina haadaa bay qaylinayaan oo leeyihiin war waxa soomaalida ka dhex socdo waxa weye waa xuruubu lfitan war ha laga fogaado war qofka muslimkaa yani inuu dhex galaahi ma aha markaasaa la yidhahdaa waa qaacidiin jihaadkay diidan yihiin meeqaad maqli jirta waa qaacid jihaadka ma ogola jihaadkiibaa la diiday ayaa la dhihi jiray xaggee jihaada laba muslim loo dirirayso ida iltaqa lmuslimaani bisayfayhima muxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faalqaatilu wlmaqtuulu fi nnaar muslim dhexdii miyaa jihaad ka bilowdaa waa maya wy muslimiin jihaad dhexdooda may jihaadka macluum waa shay macluum oo la yaqaano wey muslimiinta dagaalka dhex dhacana waa xarbu fitana la yidhaahdaa waa fitan in laga fogaado u baahan weeyaan marka dadka ahlu cilmiga waxa weeyaan fitnada ayagaa garto ummadayna uga digaan dadka kalena ma gartaan ilaa ay markay ay sii jeesato mooye si kale uma si kal mar kale ma fahmaan weeyaan waxa weeyaan qodobka afraad kaa markaan ka soo baxo walaalayaal shacabka soomaali la yidhaahdo magaca soomaali la yidhaahdo ama kenya ha joogo oo dhulka northeast la yidhaahdaa ha deganaadeen ama soomaaliya junuub iyo iyo shimaalkeeda waqooyigeeda koonfurteeda ha joogeen ama jabuuti ha joogeen ama etoobia ha joogeen waa shacab muslima wy shacab muslima wey shacabka masaaxada intaa leeg ku fadhiyo oo hal luqa keliya ku hadlayo oo isku midab wada ah oo yacni hal nasraaniya aan laga helaynin qabiil nasaaro ahoo ku dhex jirto la yaqaano aysan jirin kiristaan ah yuhuud aysan ku dhex jirin bal iska daayo wada sunniyiin ah oo aan shiico laga heli karaynin yani arintaas masaaxada intaa le-eg ku fadhiyaahi waxaad garanaysaan yani inaysan dadka muslimiinta khaasatan soomaalidu arinkaas faa'iidada uu leeyahay aysan dareynin bal inay gaalada mustacmiriinta la yidhaahdo reer galbeedka inay arintan aad iyo aad u dareemeen ay og yihiin walidaalika inay mar hore qaybsadeen oy qaybiyeen qaar talyaani la siiyey qaar faransiis la siiyey qaar ingiriis uu la wareegay wahaakada saasay noqotay maxaa loo qaybiyey shacabkaas markaad fiiriso iska daa dadkooda cilmiga bartay ama diinka yaqaano ninka soomaaliga ee reebaabiyaha ihi waa daaci wey waa daaci wey iska dhaaf yani maaragtay inuu yahay jaahil ha noqdo waa daaci wey kan ay reebaadiyuhu muslimiin dad badan ay soo islaamiyeen reebaadiya imise soo islaamiyeen qabaa'il tiro badan oo aan diin lahayn waa la garan karaa waa la yaqaanaa ilaa waxay yidhaahdaan ay dadku sheegaan yacni ingiriiska waagii dhulkan oo haystay weli webigan tanariiba la yidhaahdaa ee gaaris maro waxaa la yidhaahdaa soomaalida looma ogolaan jirin reebaadiyahooda inay soo dhaafaan sababta dadkaana islaaminaya dadka muslimiin ka dhigaya marka dad badan qabaa'il fara badan iyo ummado badan ayay soomaalidu islaamiyeen waa dad muslimiino khutuurada marka dadka ay leeyihiin ay inta dareemeen ayaa aqsaamtaas loo qaybiyey soomaalida waxaad ogtihiin laba ka mid aha israacday oo waqooyiii koonfur la yidhaahdo qolana ingiriiska uu xukumi jiray qolana talyaaniga xukumi jiray markay midoobeen muddo yar ka bacdi yani laba laba wakti bay dawlad etoobiya la yidhaahda ay dagaal la galeen wakti lixdan iyo afartii baa la yidhaahdaa waktina wuxuu ahaa toddobaatan iyo toddobadii kun iyo sagaal boqol toddoba iyo toddobaatankii yani dawlad toddoba iyo toban sano jirta markay ugu badato ayay ahayd toddoba iyo toban sano jirto ethoobiya ay la diriraysana saad ogtiin isticmaar ma soo marin lama gumaysan bal waxaa la yidhahdaa waa libaaxi africa la dhihi jiray soo ma libaaxi africa la yidhaahdaa toddoba sanay ku sheegaanoo talyaanigu mar uu qabsaday oo xaylesalaasi waaguu joogay ou haystay toddobada sano xataa waad ogtiin taariikhdooda way ka jareen waad ogtiin taarikhda kuma jiro hadda meeqaa maraynaa taarikhda milaadiga waa imisa laba kun iyo sagaal soo maaha laba kun iyo waxay soo marayaan labo bay soo marayaan yani isticmaar dadaan soo marin waa ka gooyeen taarikhdood waa ka jareen weya dadkaas ayay soomaalida laba keliyahoo israacday intay la galeen dawlad intaa la eg bay waxay ku dhawaadeen inay maarata caasimadoodii ay gacanta ku dhacdo haddaynan gaalada usoo gurman lahayn miyanan ahayn waa wax jiro waa khatar labaad oo ayagu isu soo kashifeen ay muuqatay wy khatartaasi marka gaaladu yani yuxaasibuuna laka alfa xisaab adiga markaa adiga isku mashquulsan tahay adiga dadkan takfiif bay samaynayaan fi lmad albaciid ayaa la samaynaya waxaa la isku dayay marka sidii ummaddaas looga takhallusi lahaa kayaankeeda loo tirtiri lahaa waficlan waa lagu guulaystay dawladdeeda waa la riday bacda mudda waa ay dhacday adduunyada qolo aan dawlad lahayn adduunyada ma ka jirtaa oo sida soomaaliya oo kale aan marna aan dawlad la-aan soo martin ma jirtaa lama hayo ruanda afar bilood bay dagaalkoodu socdaad ogtihiin inta soomaalida iska dishay ka badan iska dilay webiyaasha webigan oo maaragtay la yidhaahdo waxaad ogtihiin les victoria baktigooda iyo meydaskooda baa daadsanaa ad ogtihiin wamaca daalika degdega inta loogu soo gurmaday baa dawladdii loo dhiso loo kawin oo loo hagaajiyey waa ujeeda waa dawladdii sanwa waa taas way joogtaa ethoobiya markay jabhadaha ku kaceen looma ogolaanin caasimadaha ina caasimadda inay galaan waa laga joojiyey waa laga istaajiyey sababto waa dawlad nasraani ah wey adiga muslimaa tahay maxaa lagula diriraya waa laiskaga keen dhex baxay waxaa la yidhi safaaradihii iyo kulli inta laga qaatay isdila isgaraaca idinka waa la isgaraacay waa la isdilay marka runtii waxa weeyaan arintaas waxay tusaysaa soomaalida inay yani qarni afriiqiya meesha la yidhaahdo inay gaalada u arkayaan khutuuro inay ku sugan tahay inay ku sugan yihiin khatar inay ku sugan yihiin hadday intaasu mid keliya noqoto inay dhibaato weyn ay keeni karta ay dareesan yihiin sidaa darteed bay taqsiimaadka u sameeyeen sidaa darteed bay dawladdeeda u dumiyeen sidaa darteed baysan ugu ogolaanin inay dawlada u hirgasho aynan u ogolaanin waxaa la rabay marka ummaddaas in ay ayagu masiirkooda inta gartaan ay dadka muslimiinta ah ka waanfoobaan dhiigga yani maaragtay ay ummadaha caalamkana nabad iyo wanaag kula dhaqmaan ayaa la doonaya ma jiro cid maanta soomaaliya yani ufiyow run ahaantii anigu wax ufiyow ma garanayo soomaaliya runtii dhib weyn dhib weyn dhib weyna ku dhacay markay burburtay khaasatan weliba gobolada yani maaragta la yidhaahdo somalilan iyo puntland way isdaba qabteenoo maamul iyo waxbay samaysteen waxay tahayba waa dad maaragtay jiro oo isdaba qabta laakiin wixii halkaa ka soo bilowdo ilaa xuduudahan kenya laga yimaado waxa weeye fawdo maa bacdaha fawdaa ku socoto waad ogtihiin fawdo aad u xun baa ku socoto ummaddaas marka yani runtii inay dabar go'daan loogu talagalay dawlad yar oo lasoo dhisaa ma jiro ilaa dada isbaaro u dhiganayo wax yaroo lasoo sameeyo ma aha soomaalida keliya soomaali lagu shaqaysanayo oo cid ku shaqaysataba iyo cadowgii dadkaas ay lahaayeen ayaa iskaashanaya looma ogola in uu maaragtay wax la yidhahdo maamul uu u samaysmo ayaga soomaaliyaana sabab u ah waxa isbaarada dhiganaya oo dawlad kasta jejebinayana waa ayaga wey ayaga loo adeegsadaa wey caamilulhadmiga waa ayaga waxyaalaha micwalka la adeegsado buriska wax lagu duduminayo iyo dubaha waa soomaalida weyaan sidaa darteed waxaan ognahay shacbigaas waa shacbi baaba-ay ah waa dhintay markaad ogtihiin malaayiin waa qaxday waad ogtihiin halkan maraykanka wuxuu uga daldalaa maxaa kaa galay dadkii waa la wadaa ameerika lagu shubaa inta tahriibayso oo ayagu tahriib ku gelayso ama etoobiya ha ka baxdo ama soomaaliya ha ka baxdo ama kenya ha ka baxdo ama caraba ha ka baxeen ama uganda ha ka baxeen ama afrikada kale ha ka baxeen oo yurub iyo maraykan gelayso aaday u tiro badan tahay waxa tahriibaya waad aragteenoo dhibaatada haysato waxa weeye boosaaso niman baa u fadhiyo oo dooma tacbaan inta saartaan lacagahana ka urursadaan bay badda ku guraan markaasay ummadihii doonta ku baabi'iyaan yamana u tahriibayan ay yidhaahdaan meesha ku baabi'iyaan ku dhammaadaan meydadkooda xeebaha lasoo dhiga suudaan kuwaa maro oo saxraaga suudaan yani maaragtay qaarkood odhanayaan kaadidaydaan cabi jiray aan ku noolaa kaadida yani halkaas ay gaareen qaarkood ay ku baaba'een libiya iyo talyaaniga doo badda u dhaxaysaa imise ku baaba'een oo soomaali ku dhimatay yani wax la qiyaasi kara maaha inta xeryaha qaxootiyada ku jirto ama yeman ha ku jireen ama kenya ha ku jireen ama etoobiya ha noqdeen waa ujeedaan wada qaxootiy wey yaa dadkaasi yani yaa barakiciyey eber ka dhigay ma soomaali wey cid kalaana gadaal ka soo riixaysa oo wado oo ku shaqaysanaysa weyaan waxaad ogtihiin macrako aan dhammaanayn dagaal aan dhammaanaynin ayaa ummadda ku socdo khaasatan muqdisho iyo nawaaxigeeda iyo maxaa la yidhahdaa ilaa kismaayo laga soo gaaro dagaal weliga taagan un qolada marka cayri qoladan cayri tan ha timaado tan ha timaado waa un soomaali isbursanaysa hadba meel loo cayrinayo waa ujeedaan eber iska dhigeen dagaal wuxuu yahay iyo wuxuu ku dhisan yahay aan la garanayn ayay ummadii isku baabi'inayaan wey jidadkii waa go-eeno wadooyinkii intaasoo isbaaraa taalo cirdigii baan nabadgelaynin yani maaragtay oo gabdhihiiba waxaa lagu kufsanaya jidadka lagu kufsanaya hadda kahor nin wadaada wuxuu ii sheegay caasi ka yimid baabuurka caasiga ay dhahaanoo maaragtay layidha niisaanka ayaa marka ka soo raacnuu yii markaasaa mooriyaan baa jidka noo istaagtay xamara usoo soconnaa jidkay noo istaageen buu markaasaa waxaa la sameeyey yidhi way yimaadeen lama baaranin gabadhii ugu qurxaneed bay la degeen markaasay geed meeshaana ayadoo dadkii fiirsanayaan bay ku fuuleen kow midkaana fuulay waa ka degay ku kalaa fuulay waa ka degay ku kalaa fuulay markay intaa ku sameeyeen ayaa gabadhii ay dheh markay dhammaysteen bay soo wadeen markaasay waxay yidhahdeen fuul gaarigaada ku laabta markay soo fuuli rabtay kuwii kale oo baabuurka ku jiray yani qof la bahdalaysta oo la fiirsan karin bay fiirsanayeen waa naftooday u baqeen in la dilay ka baqeen haddana hadday aamusinaan waxbay ahaan lahayde gabadhii bay ku qosleen markay meesha soo fuuli laheed ba gabadhii ku qosleen gabadhii gadaale u noqotay buu yidhi markaasay tiri waa idisheene si fiican ii dila waa iska laabat si fiican ii dili bay leed markay gabadhii gadaal u laabatay ayay waxay dhe maxaa dhacay hadda waa lagu qoslaysan waa ujeedaa marka idinka ay bahdalaystay baabi'iye idinkaa idinla joogahaya markaasay saas miya haa dadkii soo dejiyeen kulligii soo degayda markaasay nin iyo naag bu isku fuula halkan ilaa ayaga hadda wax fuulaan ma fuuli karaan ayaga isi saareen buu yidhi midba mid ha fuulo halkaas isku sameeye yani waxyaalahaasi wax lamid ay sameeye markii ay dhammaysteen oo midha isfuulfuuleen ayay yidhahdeen haye hadda waa caadiya taasama waa raaci karta dadka haye raaci dhehen soco ma ujeedaa waxyaalahaasoo kale maxaa keenay sheekh ma jiri jirta markii dawladdii ammaanka jireen ma jiri jirta amniga marka dawladahan la diidan yahayo oo ammaankii sugi lahaa iyo ummadaan amniga ummadda u keeni lahayd diidada la diidaya tan iyo wax ka xunaa la samaynaya isbaarooyinka jidka iska bilqanaa la yidhaahdaa waxaad arkaysaa xamar iyo afgooy meelaha qaarkood waxaa arkaysaa yani intaasoo jeeraan tegin gaariga labada lugood markuu kala soo baxo horay isbaarada hore uu lacag soo siiyo labada lugoodoo hore markuu keeno mid kale u taalo marka waa inuu dhiibaa shilin ma haysto afgooyo kasoo qaadana xamar markuu imaataba shilin haysan buu imaanaya shilin ma haysto lacagtiisa soo dhamaysta qaarkood waxay samaynayaan laba isbaaraa iskhilaafayso labada isbaaraday haysataa iskhilaafayaan markaasu wuxuu leeyahay midna xaggood rawlka ka istaagay midna intuu ka istaagaya kii meesha laga cayrshay wuxuu leeyahay cardiib lacagta kana wuxuu le waryaa lacagta dhiib labadaba ammaanka u furaya yani ma jeeda adna dhiib ha dhiibin muxuu sameeyaa ninkii darawalka ah waxyaalahaasi wax ka daran xadis wala xaraj oo dhibaato ah ayaa walaalayaal ummadaas ku socotay oo qutaacu turuqa ay u geysteen waxa keenana waa amnigaasu ilahay uu ka rafciyey wey waxaad ogtihiin walaalayaal soomaaliya waxaa ku socdo xaaluf wax la yidhaahdo geerihii baa nag laga dhigaa markaasaa dhuxusha laga dhoofiya dekeda khaaska uu leeya laga dhoofiya muqdisho kismaayo laga dhoofiya muqdisho laga dhoofiya macruuf wa geeda haddii ummadii la baabay xooluhu maxay ku noolaanaya xaggee cunaya iska daaye waxa weeyaan xoolaha dhadiga aha la dhoofiyaa dawladaha mamnuucu ka yahay dhadiga in la dhoofiyo xoolihii dhadiga aha la dhoofinaya ugaartii baa la dhoofinaya oo la diraya dibadaha loo diraya ugaartii baa la diraya oo dibadaha la geenaya la iibsanaya waxaa la iibsanaya oo la rartay waa hore mumtalakaadkii shacabka ou lahaa ama wax dawlad leedahay ha noqdo ama afraad waxay leedahay ha noqdeen warshadihii dhulka ku yaalay birahoodii meeqaa dekedaha la wada keeno la iibsanayay birtii maarta iyo fiilooyinka iyo waa horaaba la colo kuwaas ma soo dhawaaninba maxamed siyaad barre kama dambeeye wax yaray ka dambeeyeen waa raacay wahaakada dhulkii waa ebera laga dhigay waxaa intaa dheer waxa la yidhaahda alqaraasin albaxriya hadda barigii markii isbaaradiis macno yeelan weyday badii baa la aaday dad ba hadda waxay leeyihiin badda dadka qaraasinada ee maaragtay isbaarada dhiganay waa fiican yihiin oo waa mujaahidiin ay ku hayaan markay waayaan markab meeshaa soo maro markay dadku waayaan oo dadka raashinka kii u keenayay keliya uu soo haro berri nimankaas wax u bartay kii raashinka dadka u keenayay qabsanaya ayna la tegayaan xaggee ku noolaana marka dadku yani runtii wax la baarakeeyo maaha waa shay in laga hortago u baahan weeyaan alqaraasin albaxriya la yidhaahdaa ma ahan dad soomaali u danaynaya maaha hadday soomaali u danaynayaan malaayiinta doolaroo ay soo qaateen may ummadahan dirirsan ku heshiisiiyaan maa dawlad ku dhisaan hadday dad muwaatiniina yihiin ma askar ku qoraan oo amniga ku dejiyaan ilaa lacag bay helaane xaggey geystaan lacagta malaayiinta maraakiibta ka qaataan ma soomaaliya ugu danaynaya waa maya lama dhihi karo walaale waa khalad idaacadaha dad baa ka maqlaysa odhanaya weliba rag madaxa aha waxay leeyihiin waa mujaahidiin waa rag wanaagsan dad wadaadaa la ii sheegayo dhahayo fatwoonayo dhahayo jihaaday ku jiraan maxaa yeele waxay ilaalinayaan dhulkii bay ilaalinayaan waxay ilaalinayaan baddii bay ilaalinayaan bay leeyihiin aniga uma arkay inay badda ilaalinayaane waa tuugtii iyo lusuustii dhulka joogtay oo hadda aan ka sheekaynaynay oo inta xoogaagii ku yaraaday badda aaday wax ka doontay weeyaan waa badda aaday wax ka doontay waxaa intaas la sii jira walaalayaal waxa weeyaan ikhtiyaalaadka waxa la yidhaahdo soomaaliya assassinationka waxa la yidhaahdo ebera ummadii looga dhigay waa la dhameeyey saad ogtihiin waxgaradkii dadka waa baabi'een hadday culumo yihiin imise culumo aha meesha lagu dilay oo la og yahay maaragtay ikhtiyaalaad lagu sameeyey oo la dilay waxaa la dilay dadkii maaragtay dhakhaatiirta ahaa ee mujtamaca wax tarayey waxaa la dilay injineeradii baa la dilay waxaa la dilay saraakiishii dalkan ou lahaa dalka ou lahaa oo dhan baa laga takhallusay mucdamkoodaa la laayey waxaa la laayey dadkooda saxafiyiinta ahaayee mutacalimiinta akhbaarta usoo gudgudbin jiray baa la laayey wamaa ilaa dalika tiri yani ummadaas halaag ma ku socdaa mise kuma socdo waxgaradka markii ummadda laga laga dhameeyey yaa ku soo haray haddii culamaadu diinkii la laayo oo intii duqowdii waxgaradka ahaa la laayo oo maaragtay yani cuqaashoodii iyo salaadiintoodii la laayo oo saraakiishoodii la baabiye oo dhakhaatiirtoodii muhadisiintoodii la baabiye yaa isku soo haray lukac ibnu lukac nin la yidhahda isku soo haray mooriyana meesha iskugu soo harayso oo aan wax khayray leeyihiin la arag ayaa dhulka iskugu soo harayo weyaan waxaa intaas jiro had ogtihiin oo dhulka ka socda qafaalashada qof bani aadama oo xor ah ayaa inta laska soo qaataa container laiskaga xiranaya meel lagu xesanaya lacagtaas dowsan keenin waxaa weeye yani isbaaradaas lacag lacag baa laga qaadaya dhowr iyo toban kun labaatan kun shan kun ugu yaraan ba qofkii baa la gadanaya qofka saddexduu nabigu yidhi weeye salawaatu llahi wasalaamu calayh alaaatu laa yukalimuhum laa yukalimuhum allahu yawma alqiyaama walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim waxaa ka mid ah yani man baaca xuran faakala amanahu qof xura qof gatay oo samankiisii cunay baa ka mid ah taas baa ka mid ah walaalayaal yacni waxaa la yidhaahdaa runtii waxa kaloo ku socdood ogtihiin masalan hay-adahan hadda oo united nationka united nationka la yidhahdo hay-adaha u shaqeeyo waad ogtihiin qaar ka mid a waxaan tusaaleyda kuga soo qaadaya w f b hay-adda la yidhaahdo ee raashinka qaabilsan waxaad arkaysaen raashinka waa la qaadaa markaasaa soomaaliya galeyda la geeyaa halkee lagu qaybiyaa dhulkee lagu qaybiyaa ma taqaana dhulka beeraha ka baxaana lagu qaydiya dhulka ay beeraha ka baxaan baa lagu qaydiya dhulka u baahan laguma qaydiyo weliba goormee la qaydiyaa say bakhaarka ugu jirto ayaa waxaa la soo saaraa markii dadku beerta u go'i rabto markii beerta u go'do ay suuqa inay geystaan rabaan baa galley mucaawana laga hormariya markaasaa la sii gadaa qofkii waa khasaaraya beerta abuurtay sooma muxuu marka go'aan gaaraya inuusan mar dambeeba mar dambe inuusan beerba abuurin sida waagii dawladii maarata siyaad barre ay samaysay suuqa madoowa lala garana intay yidhahdeen galeydii bakaariyi qufteen ay dadkii ka soo axariisteen ilaa beeraleydii markii dambe qare ay abuuraan oo beer abuuri waayaan qaray abuureen qare ma hadday dawladdu qaadato meelay ku xariisatay haystaa maya qara waa ka uraya marka qaabkii oo kale ku wadaan nimankan qaabkii oo kale ku wadaan marka taasna waxa weeyaan walaalayaal waa dhulkaas dhibaatadaas ayaa lagu wadaa oo cid u hartay lama arka runtii waxaa kaloo jiro ood og tihiin masiirka soomaalida soomaalida gacanteeda uguma jiro xaqiiqa soo maaha ma soomaaliya masiirkeeda haysato maya yaa haysto dad kaloo gacanta ugu jira dawlad ay soomaali dhisan kartaahi ma jirto is ahaanteed u samaysan karta lama arko masiirkeedii wuxuu ku jiraa united nationka waa inay yani maaragtay approval ka heshaa haddaysan helin dawlad ma samaysan karto waa in maaragtay maraykanka sidoo kale alitixaad alurubi waxa la yidhaahdo yani yurub oo kale waxa la yidhaahdo auda africa ilaa marka dambe igad munadamada la yidhaahdaa ee dawladaha qarni afriqiya ay madax ka noqdaan dawlad aysan ogolaanin intaas soomaali ma samaysan karto mana dhisi karto waxba ma samayn karto marka waa ummad aan masiirkeedaba ka talin hadda kenya ma igad baa u taliso sudan ma igad baa u taliso etoobiya ma igad baa u taliso jabuuti ma igad baa u taliso waa maya maxaa soomaaliya igad keliya madaxda looga dhigay iyo hay-adahaas loogu dhiibay ma leh ayagaa dad xun noqday ayagaa isbaabashay ayagaa kayaankooda tirtiray ayagaa cadowgii gacanta isku geliye wey adi cadowgaada haddaa u jabta ma unaxariisan la hadduu kuu jab unaxariisan lay maya cadow jabay way soomaalida nin unaxariisanayana ma jiro qof unaxariisanayana lama arko marka run ahaantii waxa weeyaan waxaan leeyahay oo hal su-aal usoo jeedinaya hadda yani soomaaliya ayada islaysay oo dhexdeeda iska laysay qabiil qabiil ba isku baabiya markii hore gurubo diin wato oo magac diineed wato iyo qabaa'ilaad aad dagaalamay jabhado ayay ku dirireen oo wax badan iska dileen isku baabaashay waxaa baabi'iyey dawlado kor ka yimid oo soomaaliya tegey khaasatan muqdisho tegey iyo qabaa'il soomaaliya isku baaba'ayo meesha iskugu dhammaadeen waxaa baxay haddana yani maaragtay maxaakiimtii waktigoodii iyo kuwii qabqablayaashii laha argixisa la dirirayna lacagaha soo qaatay waa la isku baaba'sha soomaaliya lagu dhameeyey halkaas soomaaliya ku baaba'day wahaakadaa markii dambe etoobiyaana soo galay iyo dawlad ku meel gaara waa la isku dhacay waa la isku xaaqmay ebera la noqday etoobiyaanka hadda waa tegey waxaan rabaa marka su-aasha aan weydiinayo waxa waaye haddii etoobiya ay baxday dadkiina maanta dad wadaadaa ay saaxadii ka muuqdaan yaa muuqda hadda dadka muuqda sa wadaada maaha wadaadadii shalay yani dagaalada waday soomaha ragga muuqda ayagaa muuqda maxaa la rabay maanta inay jawiga dejiyaan inay tartiib u heshiiyaan inay maslaxadda wada gartaan marka inay ayaga isbaaro isku dhigtaan haddana taasa hadda socoto marka inaan wadaad iyo waran laba aan la kala roonayn soo ma muuqato wax muuqda wadaad iyo waran la kalama roono kullu ismidaala waxa weeye maalin dawatinin baa idaacadda ka hadlaya cadowga ilaahay cadowga ilaahay buu ku hayaa yow yahay cadowga ilaahay waa soomaali kale waayo oo weliba maarata maxkamadii la ahaan jiray wy ilaa weliyaha uu yidhahdo war cadowga ilaahay ha dhehina aniga cadow cadowgayga dheh yidhi adiga anaa kuu toosina cadowgayga dheh yani halkaasuu gaaray maarata marka run ahaantii waxa weeyaan ummad yani wax u haray aysan jirin baan nahay waa dhibaataysan nahay maxaa yeele soomaalida waxay tidhaahdaa qaylo hadday soo yeerto xaggee loo cararaa bay yidhahda markaasaa masaajidka masjidka hadday ka yeertana xaggee loo carari hadda masjidkii ka yeertay soo maha qayladii wadaadadii ayaa maanta isbaaro dhiganayo oo leh dawlad soomaaliya ma socon karta waa in dhulka la dhigo wey guruubbana waa u fatwoonayaan waxay leeyihiin waa kufaare ha la laayo waa murtade madaxa ha la jebiyo waxaa jira cajaladasaasaa socda murtad weeye madaxa jebi wax la yidhahdaa socda marka sheekh waxa weeye nasal allah asalaama walcaafiya ummaddan waa dhiban tahay waxay ahayd maanta dhulkaas aan ka soo sheekeeyey ood iga iiga xog ugaarsantihiin idinka dhibaatada ku socotay iyo shacabkaasi aad ogtihiin oo meel walba u barakacay ilaa hadda xamaray ku noqon layihiin dadka xamar ka soo qaxay ee ceelasha biyaha deganaa oo ku laaban layihiin yaa jooga ma cadow kalaa joogo cadow kalama joogo dawladahan etoobiya lagu marmarsiyoonayo ugandayska iyo burundiyaanka hadda marmarsiyada laga dhigtay buru- burundiyaan iyo ugandays atmaacda ay soomaaliya samac ay ka leeyihiin yaa ii sheegi karo waxay ka leeyihiin waa dawlad rabto in maaragtay ciidankaas ay lacag ku hesho ama u n ama cido kale ama african ama africa ama- yani maaragtay lacag uga hesho keliya doonayo ay u yeeratay maamulkii waagaas jiray oo hadda wadaadkaa sheekh shariifa ka horreeyey oo u yeerto meesha dejiye wey waa nimankaas weeyaan soo ma jeedi damaca ay leeyihiin soomaaliya sida etoobiya o kale damacay ka leedahoo kale laleeyahay aniga iima iilama muuqdo inay damac siyaasadeed oo weyn oo dhulka inay ixtilaalaan ay leeyihiin igama muuqda laakiin hadday saan kusii socoto oo wadaadadu ay miirka usoo noqon waayo oo sidaas ay kusii jiraan waa yacni fursaddii ugu dambaysay soomaaliya waxaa dhici karto in markaas ciidamo badan oo afrikaana inta la geeyo la yidhaahdo soomaaliya maxmiyaha la geliyo kabacdina u-n-ka waxay sayrarta ay ka yeesho oo gacanteeda ay ku dhacdo soomaaliyana gacan gacmo maran ay soo istaagaan ay tegaysaa weeyaan waa fursaddii ugu dambaysay wey ani marka waxaan leeyahay walaalo walaalaha maanta waxay ku dagaalamayaan horta waa kursi wey xaqiiqat alamr waa kursi wax lagu dirira ilaahay idinku dhaariye soomaaliya oo hal documenti xafiis oo yaallo uusan jirin ma jira xafiis oo documenti ma jira wax la hayo male wasiirada lagu diriraayo anaga reer hebel haddaan nahay waanala liiday iyo reer hebel haddaan nahay nalama siinini xaggey fadhiisanaya nin hal xafiis haysto iyo istaafkiisa wasaarad dhisan oo ciida shaqaalaheediina miyaa jiro ma jiro kulli waxa waaye mansabkaasna ha lagugu sheego adduunyadana u-nka xoogaagaa laga helay oo maaragtay nin walbaba lacagta uu helayo jeefka kusoo rido laakiin waxaa inta wax ka dambeeya inaysan lahayn baad moodaa maaragtay inaysan maqsad intaa ka dambeeya lahayn ayaad moodaa oo xaqiiqadan ay u muuqataa marka walaalayaal anigu waxaan leeyahay su-aashaan weydiinay dadka dagaalamayo waxa haray waa hambadii soomaalida xabadda intii ka hartay baa joogta soo ma waa hamba xabadeed waay haddii aad adigii diinka sheeganayay aada xabad ku bilowdo xoogaagii hare markaad dhammayso ma geedihii iyo daarahaad xukumaysaa yaad xukumi yaa madax u noqonaysaa iyo qof madax u noqonaya waxaan marka usii u jeedinaya walaalayaal waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala shacabkaas miskiinka inta soo hartay ee hambada ilaahay ha looga baqo yaana la baabi'inin intaa yartaa rabbi ha looga baqo dadkaas si ay cadowdooda ugu istaagaan walaalayaalow cadowga ha u nugleynina joojiya wixiina waxaad ku raadsataan walaalow ku raadso soomaaliyu kula yahay wadaaduu kula yahay waa nin muslima tartiib u raadso wada hadal ku raadso waxaad raadsanayso kollay hadda nin aakhare doonayo halkaa inuu u tartamayo ma umalaynaayo maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa cabdiraxmaan ibni samura laa tatlubu limaara فإنك إن أعطيتها عن مسألة أعنت وكلت إليها وإن أعطيتها من غير, عن من غير مسألة أعنت عليها بني عبد الرحمن بن سمرو هالرادين مدحتني ما بني مدحتني ما هالرادين محايا لهدي آد دومتو oo sidaa lagugu siiyey adoo raadinayo ilaahay waa kuu tala saaranaya waa kaaga baxaya rabbi subxaana wa tacaala haddii lagu siiyo iyadoo aanan adiga aadan weydiisanin ilahay waa kugu kaalmaynaya waa lagugu kaalmayn weyaan nabigu wuxuu yidhi inakum sataxrisuuna cala alimaara wasatakunu yawma alqiyaamati nadaama wainaha satakunu yawma alqiyaamati nadaama yani waxa weeyaan madaxtinimadaad ku dadaalaysaan ood ku tartamaysaan laakiin waxay noqon doontaa wasatakunu nadaamatan yawma alqiyaama maalinta qiyaamaha midaad ka shallaydaan ayay noqonaysaa weyaan marka waxaan leeyahay walaalayaalow arrintaas aan ka waantoono waxaan leeyahay marka qodobka shanaad usoo gudbi oo ahaa xugumka uu leeyahay alqitaalu fii waqti alfitan fitnada markay sidaas oo kale dadka ay dagaalamayaan fitna waxaa le markii adduun lagu dagaalamayo madaxtinimo lagu dagaalamayo qabiil loo dagaalamayo kursi inuu qofku gaaro u dagaalamayo waa fitan dagaalka muslimiinta dhexdhacaahi fitna loo yaqaana hadduusan ahayn qofka dafcu saa'ilka la yidhaahdo adiga adoo gurigaadii jooga baa lagu soo weeraray naftaadii curdigaadaa difaacday dafcu saa'ilana waa iska celin kartaa waa la yidhaahdaa haddii aad dawlad tahay oo dad buqaada ay kugu kacaan oo koox ay jabhad noqotana ayadana waa lagu ogol yahay laakiin marna jihaad lama odhanayo jihaadka iyo kaasna farqi weyna udhexeeya farqi weyna udhexeeya marka dadka inta badan yani xuruubulfitanka iyo aljihaadu fii sabiilillahi bay isku khaldaan dad badan baa isku khaldan weeyaan marka xukunka uu leeyahay waxa weeye walaalayaal in waktiga fitanta ay jirtaa qofka uu qorigiisa qaato seef uu qaato ou dagaalamaa waa xaaraam wey waa shay muxarama wey bal nabigeenna calayhi salaatu wasalaam muslimiinta dhexdooda ninka hubka ku qaataa beri inuu ka yahay buu sheegay wuxuu leeyahay xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim fii saxiixayhima ay ku warinayaan xadiidu cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma wuxuu leeyahay qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man xamala calayna asilaaxa falaysa mina nabigeenna saadiqu lmasduuqa odhanay qofka annaga muslimiinta hubka noo qaataay naga mid ma aha buu wuxuu leeyahay xadiid imaamu albukhaari uu warinayo oo kale xadiidu salamata bni alakwac radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man salla calayna sayfa falaysa mina qofka annaga seefta noo siibta buu yidhi naga mid maaha falaysa mina markuu maaragtay almunaawi uu ufasiraayo fii fayd alqadiir markuu xadiidkaa sharxayo wuxuu leeyahy laysa mina waxaa loo jeedaa laysa min ahli sunnatina dadka sunnadeena ku dhaqmay aw ariiqatina wadadeeni alislaamiya wadada islaamiga ahayd qof ku dhaqmay oo haysto maaha kamid ma aha min alqaa'imiina bihadyina hanuunkeenna kuwa ku taagan ma aha waaljaariina calaa minhaaji sunnatina sunnadeenna dariiqeedii kuwa ku socda ma aha laysa calaa diinina buu leeyahay saasuu ku fasiray diinkeennana kamid ma ahan buu odhanaya marka wax sahlan maaha waxaad ogtihiin ahlu sunnaha usuushiisaba waxaa ka mid ah usuusha ay kutubahooda ku diiwaaniyaan dadka ahlu sunnaha la yidhaahdo waxaa ka mid ah tarku lqitaali fii waqti lfitan markay fitnadu jirto in dagaalka laga tago waa min usuuli ahli sunna min usuuli ahli sunna dagaalka fitnada markuu jiro in aan laga qayb qaadanin oo dagaalka laga tagaay waa min usuuli ahli sunna weyan sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu leeyahay yani maaragtay kitaabkiisa alistiqaama markuu ka warramayo wuxuu leeyahay ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القتال في الفتنة وكان ذلك من أصول السنة وهذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة أهل, أهل المدينة وفقهائهم وغيرهم وغرمائهم سلا درت يدبه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحو الرابي دقالك فتنة إن لقى قيب خاطه أي الرابي وحو كمد يهوير من أصول أهل السنة ahlu sunnaha usuushooda diiniga ay ku taaganta diinka uu ku taagan yahay usuusha diinka uu ku taagan yahay kamid yahay waa madhabka ahlu sunnaha ay leeyihiin ahlu xadiiska madhabkoodii wey a'imadii reer madiina culimmadii ahlu sunnaha ahay soo martay fuqahadoodii dariiqa ay ku tageen iyo keyrkoodba reer madiina iyo keyrkoodba madhabkoodii weeyaan sidoo kale hadalkaas hadal u dhow wuxuu ku leeyahy kitaabkiisa minhaaj sunnaha la yidha minhaaj sunna nabawiya ayuu wuxuu ku leeyahay walihada istaqara أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ورنيا وحوليه أهل السنة أرنكود أمركود وحو كسقنا ذي إن لقدته فتنة إن لحديد وقت الفتن لدقالمو إن لقدته أيو أمرك أهل السنة كسقنا ذي ورنيا axaadiista saxiixoo tilmaamayso oo nebigeena ka sugnaatay sidaa darteed bay ahlu sunnuhu caqaa'idkooda ayay ku sheegaan oo ay arrinkaasi ku daraan weeyaan waxaad og tihiin saxaabada ridwaanullaahi calayhi dagaalkii dhexdooda dhacay fitantii dhex dhacday fitana lagu tilmaama waxaa wey fitan ayaa lagu tilmaama cumaan ibni cafaan dilkiisii yani maaragtay معاوية إيه علي دقالك دحمري طلحة إيه مارس الزبير إيه علي إيه مارس دقالك وقعة الجمل waxaasoo idin culammada waxay ku tilmaamaan inay ahayn xuruubulfitan waa dagaal fitan ah weeyaan sidaa darteed bay saxaabada intooda badan ay ka fariisteen aysan dagaalkaas ka qayb qaadanin kama aynan qayb qaadanin in badan oo kamid ah xadiid bukhaari oo warinaya can ibni cumar radi allahu canhuma cabdullahi ibni cumar ayaa waxaa u yimid fitnadii cabdullahi ibni zubayr cabdullahi ibni zubayr waa tii uu maaragtay cabdilmalik ibni marwan iyo dowladii bani umaya raggeedii uu mar ku kacay oo dhul badan uu ka qabsaday xijaaz oo dhan uu ka qabtay ilaa maaragtay ciraaq qaybo ka mid uu qabsaday meelo fara badan buu qabtay maaragtay makaana saldhigiisa ahayd weeyaan markii uu ka qabsaday ayaa marka cabdullaahi ibni cumar ayaa laba nin u timid cabdullaahi ibni cumar ibni khataab baa laba nin u timid markaasi waxay yidhaahdeen ina annaasa qad dayicuu wa anta ibnu cumara wa saaxibu nabiyi sala allahu calayh waali wasalam famaa yamnacuka an takhruj قال يمنعني أن الله حرم دم أخي فقال مركز وحيد هذين ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة مركز وحكيري قلنا يعني فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله هذا الكاسوين لبدنا مركز إيما دين بوحيد هذين dadkii waa la cidleeyey cabdullaahi ibni cumar baana tahay cumar ibn khataab baa ku dhalay nebiga saaxiibkiisii baata asxaabtii nebiga ka mid tahe maxaad dagaalka uga qayb qaadan laadahay ood u aadi weysay ood uga qayb qaadan laadahay markaasuu wuxuu ku yidhi waxa iga reebayo ana allaha xarama dama akhi cabdullahi ibni zubayr iyo dadka muslimiinta waa walaalihii wey dhiigooda ilaahay waa iga reebay buu yidhi ilaah baa xarimay marka kama qayb qaadanayo markaasay yidhahdeen miyuunan allah odhanin waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna dagaalama ilaa fitno laga waayo ilahay sooma onan dhihin markaasuu wuxuu ugu jawaabay cabdullahi ibni cumar qaatalnaa xataa lam takun fitna buu yidhi waa dagaalanay ilaa fitno laga waayo markay nebiga la joogeen markay abubakar la joogeen markay cumar la joogeen way dagaalameen mushrikiintii bayna la jihaadeen ilaa fitnadii laga waayo shirkigii iyo waxaan oo dhan laga waayo wa kaana diinu lilah diinkan ilaahay ou yeesho ayaanu dagaalanay buu yidhi markaasu wuxuu wuxuu yidhi وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة إذنك وحاو دقال لما يسامبوين فتنة إني إلا حلوء فتنة مادو تراجد بدو دقال لما يسامبوين ويكون الدين لغير الله دينك إلهي أولحانا لغير الله إنه أسقنا هذا محايا لي مركو قفك مسلم كا ليك مسلم كا أوبر نيستو وحاوي أو فتن أي تمادو أو ضدك يعني وح منكر كي ريبا لوايو oo macruufka dadka fara la waayo wax iska bilaabanay bidac iyo shirkiyaad iyo wax walba imaan karo marka taasaa imaanaysa weeyaan marka dadka muslimiinta dhexdooda ka dagaalamayo waxaad arkaysaa inuu diinka ligayr illaahi uu usugnaado dad ka shaqaynayo cabdullahi ibn cumar wa saxaabiga ninka hadalka odhanaya ayaa hadalka odhanaya keligii ma ahan saxaabad kale baa la qabto sida imaamu muslim fi saxiixii uu ku warinaayo sacd ibn abi waqaas radia allahu canhu ayaa wuxuu leeyahay yani wuxuu yidhi wallahi laa uqaatilu muslima xataa yaqtulahu dulbutayni yani usaamat bnu zayd buu ka wadaa dulbutaynka usaamat bnu zayd ilaa uu dagaalamo anugu dagaal geli maayo waxaa dhahay sacd ibn abi waqaas usaama sababtu usaama ugu ugu xiranayo waxa weeye usaama dagaal galay xadiidka uu bukhaari warinayo muslim warinayo dogtihiin dagaalka mushrikiinta uu la dagaalamay kuwa gaalaabuu la dagaalamay markaasu wuxuu arkay nin muslimiinta laynayo gaal ah ayuu arkay aad u laynay markaasuu asagii nin ansaariya intay u gaatameen bay kor istaageen markay kor istaageenu inay seebta kor ugu qaadeen ayuu ninkii gaalka ahaa ee muslimiinta laynay wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah buu yidhi saxaabiga ansaarigaa waa ka istaagay laakiin usaama ninkiibuu madaxa ka jaray waa kala gooyey waa jiray seebtiibuu ku garaa arrintii baa nabiga gaartay salawaatu llahi wasalaamu calayh markay gaartay ayuu u sheegay oo yidhi aqatalta bacda an qaala laa ilaha ila allah markuu laa ilaha ila allahu yidhi dabadeed miyaa dishay buu yidhi markaasuu yidhi ya rasuula allah inahu kaana yatacawadu min asayf seeftu iskaga ilaalinayey maaha laa ilaha illa allah lillahi kama ahayn markaasuu yidhi hallaa shaqaaqta qalbahu qalbigiisa miyaa dilaacisay maa dilaacisid buu yidhi aad ogaatid inay run ka tahay inay been ka tahay markaasuu markuu aamusay buu nabigu wuxuu ku celceliyey kayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah ida jaat ywma alqiyaama laa ilaha ila allah hadday maalinta qiyaamaha kuu timaado usaamo maxaa samayn doontaa كيف تسمع بالله إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة مركا ولا لي مشرك مسلم كلين أيوي مسلمين تدلي نكا ونبي ساوعنا أسامة وحوير والله وحن تمنيي ما أنت إنا سو إسلاما ما تمنيي بركور إنا الإسلام نقولين إنا ما أنت كراع الإسلام حيا لي النبي كعل علي كلمة داس وين كلمة سهلا ما أنا ما أنت وحن بنيسانينا dadkii laa ilaaha ila allah lahaa ayaan madaafiic la dacaynaa ayaan maaragtay gowracaynaa ayaan dilaynaa oo dhibaato u geysanaynaa yani maarata waa shay cajiiba w diinna waa sheeganaynaa laa ilaha ila allah muslimiin aan leen- aan leenaha ayaan ohanayna aan nahay baan ohanayna markaasuu wuxuu yidhi ilaa ninkaas dulbutay in la yidhaahdaa waxaa dhahay sacd bin abi waqaas oo dad dilo dadka muslimiinta dagaalkooda uu ka qayb qaato anigu kama qayb qaadanayo buu yidhi qof muslima la dagaalami maayo markaasa nin kamida wuxuu ku yidhi alam yaqul illahu waqatiluuhum xataa laa takuna fitna wayakuna diinu kulluhu lilah aayadii hadda aan akrinayno fi suurat alafaal ku jirtay ayuu isna soo deliishaday markaasuu sacd ibn abuqaas wuxuu yidhi qad qaatalna xataa laa takuna fitna waanta wasaaxibuka turiidaani turiiduuna an waanta waasxaabuka turiiduuna an tuqatiluu xataa takuna fitna annaga markaa nabi maxamed la joognay oo jihaadka saxda aan ku jirnay waxa weeye waa dagaalamnay ilaa fitnadii iyo shirkigii laga waayo laakiin idinka waxaad doonaysaan inaad fitno aad abuurtaan oo ilaa fitno la helo ay timaado inaad dagaalantaan baad doonaysaan buu yidhi sidoo kaleeto waxaa la mid ah xadiid ibni maaja uu warinaya bisanadin xasanahu sheekh naasir idiin ilalbani oo uu taxsiininayo xasan ka dhigaayo cimraan ibni xusein radia allahu canhu cimraan ibni xuseinna uu nebiga ka warinaayo ninkii khaarijiga ahaa ee naafic ibn asraq naafic ibn asraq iyo asxaabtiisa oo khawaarijta ka mid ahaa ayaa u yimid markaasay dhin halagti ya cimraan cimraanoo waad halaagsantay markaasuu yidhi wama ma halagtu buu yidhi ma aanan halaagsanin markaasay dhahaan yani balaa bay yidha waad halaagsantay bay ku celiyeen markaasuu yidhi ma aladii ahlakani maxaa i halaagay buu yidhi halaaga aad sheegaysaan waa maxay markaasay waxay yidhaahdeen qaala allahu waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna ilaahay wuxuu yidhi dagaalama ilaa fitno laga waayo wayakuna diinu kulluhu lilah markaasu asna hadalkii sacd ibn abi waqaas iyo maaragtay ay ku jawaabeen cabdullahi ibni cumar ayuu asna ku jawaabo weyaan qad qaatalnaa xataa nafaynaahum buu yidhi fakaana diinu kulluhu lilah waa dagaalamnay ilaa shirkigii aan tirtirno oo diinkana ilaahay uu u ahaado subxaanahu watacaala weyaan marka sacd ibn abi waqaas waxay ku yidhaahdeen oo ay weydiiyeen maa dagaalamtid bay dheheen sacadow maxaa u dagaalami weyday maxaa yeele waxaad ka mid tahay dadkii ahlu shuurada ahaa oo cumar uu bixiyey baad ka mid tahay marka cid kaaga habboon maanta inaad dagaashana ma jirto markaasuu yihi laa uqaatilu ma dagaalamayo xataa ta'tuunii bisayfin lahu caynaani wa lisaanun wa shafataani dagaalka geli maayo ilaa aad seef ii keentaan oo laba indhood leh oo carab lahoo hadlayso faruuryana leh laba faruuriyood leh ilaa seef noocaasa adii keentaan ma dagaalamayo buui muxuu ka wadaa seefkaasoo yacrifu alkaafira min almu'min qofka seeftaasoo taqaano qofka gaal gaalka garanayso qofka muslimkaa ka taqaano yacni marka qofka markuu og yahay qof muslima inuu dilayo waa inuu mawqifkaasoo kala qaataa markii loogu yeero dilka muslimka waa inaada ka qayb qaadan weeyaan markaasu wuxuu yidhi yani hadalkaasu ku sheego wuxuu yidhi qad jaahadtu wa ana acrifu ljihaada waan dagaalamay jihaad baan galay anoo jihaadka garanaya buu yidhi walaa abkacu binafsii in kaana rajulun khayra mini qof iga khayr badan inuu yahay ayadoo ay dhici karto anigu naftayda ku halaagi maayo la dagaalankiisa qofka muslimka marka alqitaalu fi lfitan walaalayaal waxa weeyaan waa mamnuuc culummadana waad ujeedaan waxyaalaha keeno inay dadka kala saari waayaan fitnada iyo jihaadka ay kala saari waayaan ayayna ka mid tahay waxa maanta waxyaalaha socday ka mid tahay weyaan yani kala saaib la-aanta jihaadka iyo fitnada la kala saaro ayaa wuxuu gaarsiiya dadka inuu fitno ku rido weyaan in dhiigga muslimka uu daato sidaas darteed yani maaragta waxaa laga rabaa dadka culummada sheeganaya dadka ducaada nahay odhanaya dadka yani maaragtay diinta u nisbo sheeganaya mujtamacaan oo maaragtay soomaalida soomaalida la yidhaahdaa way qadariyaan caamadooda dadka ahludiinka way qadariyaan taqdiirka la siiyo inay gartaan inay dadka qadarisa ay qadarinayan inay fahmaan oo ummadda masaakiinta korkeeda aysan ku dagaalamin nin baa boqol nin maarata boqol qofood ku dhawaad baa dhaawac dhowr iyo soddon qof aa dagaalkii ku dhimatay markaasuu wuxuu ku leeyahay yani maaragtay jihaad baan ku jiraanuu kuleeyahay yo jihaad kula jiraa waa dad muslimiin uu laynaya marka arinkaas walaalayaal waxaa la rabaa sharta dadkii khafiifin lahaa waa iyaga wey laba sharood markay isqabtaan waxaa la rabaa yani maarata qawaacidda sharciga waxaa ka mid ah laba sharood markay isku yimaadaan sharta weyn waa laga tagaa sharta weyn faraha laga qaada walidalika sheekh islam ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhahdo iyo risaaladiisa almasaa'il almaridiiniya wuxuu ku oranaya falaa yajuuzu dafcu lfasaadi alqaliili bilfasaadi alkabiir fasaad weyn in maaragta fasaad yar in fasaad weyn lagu xaliyo ma banaana buu leeyahy maalan hadda yani dawlad baa lasoo magacaabay waxay noqotaba qaras kastoo laga yeeshaba waa la keenay soo maha waa lasoo dhisay yaa loo dhisay ma soomaaliya loo dhisay cid kalaa loo dhisay soomaaliya loo dhisay ayadaa la rabaa inay garbaha qabsato oy u istaagto la doonaya si ammaan ummadda iyo kala dambayn ay u helaan marka haddaad tiraahda marka dawladdan waa ridaya waa la dagaalamaya jilbahan dhulka ugu dhufanaya ma fasaad ka weyn oo ka dhib badan kay keeni lahayd miyaad keentay mise mise maaragtay mise wax lamid ahaad keentay mid ka weyni badanaad keentay haddaad dumiso maxaad qaban adiga maxaad samayn doontaa marka adiga rido adiga maxaad samayn doontaa mid ka fiican baad keeni doontaa waa mayo adna mid kale jilbaha dhulka ugu dhufanaya sooma markaa dhulka jilbaha lagugu dhufan marka waxaa la rabaa falaa yajuuzu dafcu lfasaadi alqaliili bilfasaadi alkabiir fasaad weyn in lagu tirtiro lagu reebo ma banaana walaa dafcu akhafi dararayni bitaxsiili acdami dararayn uu leeyahy marka sidoo kaleeto laba dur markay isqabsadaan laba dhibo laba dhib laba dhibood markay iska hor yimaadaanna wuxuu leeyahay dhibka yar laguma reebo dhib weyn inuu ka yimaado laguma reebo dhib kasii weyni badan inuu ka yimaado laguma reebo laguma reebo weyaan maxaa yeele faina shariicata jaaءat bitaxsiili اmasaalixi wa takmiiliha shareecada islaamku waxay u timid masaalixda inay dadka u taxsiiliso ay helaan inay u kaamil yeeshabay u timid wa tacطiili اlmafaasidi wa taqliiliha fasaadkana in la baaba'sho haddii la baabi'in waayana in la yareeyo ayay u timid buu leeyahy xasaba alimkaani wamatluubuhaa shareecada waxa ay dalbaysaa waxa weeye tarjiixu khayr اlkhayrayn labada khayr laba khayr markay isku kaa qabtaan midka ugu khayrka badan in dadka loo loo loo rajaxo ka khayrka badan in loo rajaxo bay keenaysaa taasuu leeyahay idaa lam yum idaa lam yumkin an yajtamica jamiican labada khayr hadday suuroobi weydo inaad kulmiso kan khayrka badan inaad u raajaxdaa lagaa raba haddaa labada u wada sugi kartana khayr wey wa dafcu shari sharayni idaa lam yan idaa lam yantafiya jamiican labada shar haddaadan wada dhammaystiri karin sharta mideeda ugu yar ayaa la reebaa tan weyna la reebaa mid yara la daaya lanna wixii ayagoo isla shara ayaa waxaa la yidhahdaa wa bacdu shari ahwan min bacdi shartaa kale shar badan shar weyn iyo shar yar baa la rabaa sharta yar way ka dhib yartahay sharta weyn marka arrimahaas oo idil baa la rabaa waxa weeyaan yani runtii markaan xaqiiqat alamri idiin sheego xarakaadka caalamulislaami ka jiro waxa dadku ay u samaysteen waxa weeyaan waa uun madaxtinimada in lagu gaaro xaqiiqat alamr waa sidaas inuu ninka kursi helo islaam ma xukumaya mise ma xukumayo ilaahay baa garanaya laakiin tajaarub intaan aragnay caalamka waan joognaa moogtahay waxaan noolnahay waaqicaan ku noolnahay dadkii maanta ku guulaystay tusaale yar idiin soo qaaday suudaan keliya tusaale ka soo qaaday xasan turaabi doctor xasan turaabi imise sano halkan ku jiray oo ikhwaan muslimiinka dawliga la yidhaahdo masar uu ka soo ga'ay markuu halganka bilaabay dawladda numayri uu la diriri jiray dawladda saadiq almahdi buu la dagaalami jiray xisbiga ikhwaanka la yidhaahda buu asisay intaasoo waday maalinkii dambe waa kuwii ku guulaystay waad ogtihiin albashiir oo ardaydii ah yani maaragtay turaabi ahaa weyaan ardaydii turaabi buu ahaa waa ku guulaystay markay qabteen gaalada toosha ku shidaan waa ogtihiin durbadiiba waxay yidhahdeen waa xasan turaabi waa waxaan ka dambeey turaabi baa ka dambeey turaabiyiintii waa ogyihiin wax jawaasiistii balaaya wada leeyihin meel walba ugu dhex jirto ayay leeyihiin markiiba way ogaadeen waxaan rabaa marka maadaama ay shicaarkii la sheegay diin islaama dadka lagu xukumayaaye ay ahayd suudaan shareecada islaamka ma lagu xukumaa idinkaa idin weydiinayaan sharci islaamka ma lagu xukumaa maya ma lagu xukumo shareecada islaamka waa dad muslimiina wey waa muslimiin salaadii waa la ooga sakadii waa la gutaa laakiin waxyaalihii xuduudii xuduudii caadiga ahaydoo shaaribulkhamraha in la jeedlo in qaaicu ariiq yani waxaan ujeedaa taariqa gacanta la gooyo jaaniga la rajmiyo waxyaalahaas ma sameeyaan qaawahe aw dawladda ugu sheegaysa intaan uwal waqtiga numayr waa la samayn jire salaada waa la tukan jiray soonka waa la soomi jiray masaajidyaha taraawiixda waa lagu tukan jiray aawo wixii aawo islaamkii iyo shareecadii aawo ma ujeedaa maanta nin kasta ordo ordo waad ogtihiin urdun waa ogtihiin baarlamaanka aqlabiyadiisa ikhwaan muslimiinka waagii qaatay boqorkii hore intuu noolaa aaway islaam dambe ma lamal nin walbaba baarlamaanka kursigii soo fariistay gaari dheer iyo waxaa la siiyey iyo xafiis wabilahi tawfiiq waa isku dhamaatay islaam dambe cid dambo laga maqla ma jiro marka waxa weeye runtii annaga diinta islaamka in la xukumo waa la rabaa sharci islaamka in ummadda waa matluub sharcan qofka isagoo awood u leh shareecada inuu xukumo ka tagana waxa weeye waxa weye ilaahay baa la mucaamaloonaya subxaana wa tacaala ka tago aan tabaqi waayo rabbi baa la mucaamaloonaya waxaan leeyahay marka soomaaliya maanta waxa waxaa waxaa ka maqan waxaa yacni albinya taxtiya oo dhan adduunsan wax u nool ma jiro maanta inaad qof kula dirto war wax noolba maba lehno dadku waa baaba'een bal horta hore amni ha la helo istiqraar ha la helo meel ay maaragtay dad la xukumi kara ha la helo waa inuu qofku saa ku xisaabtamo weeyaan inuu qofku ku xisaabtamo weeyan walidaalika waxaan rabaa dawladdaas yacni sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhahdo asiyaas sharciya markuu ka hadlaayo wuxuu leeyahay wayuqaalu situuna sanatin min imaamin jaa'irin أصلح من ليلة بلا سلطان والتجربة تبين ذلك بورنها وحوليها لحدا سنة من جائرة مدحوين جائرة أو ظالمة أو كهيستو وحي كخير بدنتها هل هذين أو عن دولة جرين بكخير بدنتها والتجربة أن أرمت عدين السورية محايا من كان جائر كظالم كان إما سوقف وزيري كرا إما سوقف نايوقف سن كرا أو معطي سمين كرا ووحي روانين كليه وحلا منهم laakiin mujtamacda markii free laga dhigo maxay samaynayaan halkaa habeen yani lixdankii sanoo dulmiga wada mid ka badan bay halkaa habeen ku samaynayaan marka ummaddan bal horta maamul ha helay kala dambayna ha helay yani ummadda ha isku soo noqdaan oo walaalo ha noqdeen markaa la walaaleeyo oo dadku uu yimaado war ninkaan hadda haystaa wuxuuba taagan yahay oo leeyahay kollay ilaahay baa wuxuu yani tabaqi doono laakiin daahirka afka wuxuu ka sheegtay shareecada islaamkan xukumaya miyaynan dhigin shareecada islaamka xukumaa buu u kaadi marka ha ka hortegin marka walaalayaal waxaan leeyahay salaada waktigeediina waa la dhaafay insha allahu tacaala mawduucaas hadda waxaan ku khatimay yani xukmu lqitaali fii waqti lfitan ayaan maaragtay ka baxay waxaan ka hadlayaa oo ku xijinaya xurmatu dami lmuslim laakiin insha allahu tacaala jimcada dambe ayaan isku imaanaynaa hada wabillahi tawfiiq wsala allah wslam ala nabiyina maxamed